dariiqa biinba buugga kugu taalo adiga bararaha shalay noogu baaqo
mayba haytay khudbadda tiibge oo kale horbulunku jeedina hani fidhiyaan iyo weliba hani kula dareeri warbaahinta deganaangi aamusnaan iyo kudhugunsideen may haytay khudbad diyaarsan oo si farshaxamaysan landhiki waana gudbiyaasi dhambaal masnbini aadantiidiya walgalka ee madiiba fahamo korti khudbadii imeelaya indhiyaasi si degan iyo dhagaajo onkatifigaasi dhammaan intilinjeediyaay ayn iska jarti mudani iyo marwo iyo oko koo kala la hadalaw onjarna oo ka aalaasi ini khudbada biya aatati inkahorayti oo meelaas lankujeedii ilow mankahorayna muddiya hashor fidhiyeen oo khudbada shaleediya ma ee hoolba ku dhexoyti khudbadiyahayti too xumbaarsan xigmad aqoon i damiir soomaalinimo asal e taas yanahayti tan kuweeli khudbada too lakudhugunsidaayi dhege laab anfeedan i dalbo an helan inigusa dhugunsida si adan ogaado khudbadaasa meeli laku jeediyaayi haan lan jeediyaayi sababta lan jeediyaayi i qofka jeediyaayiba maybaa muhiim ee ini walyar ku dhugunsata idkun kureedna unoo ogna sheekadiiya ku hadalaasa warbixinta tiidaana horan wadana waajibkayga ayaan ka hoos marayaa haddii aan go-aankaygan tafaasiil idinka siinin waxaan kaloo ay ila tahay inaan dow u leeyahay idinkana codsanayaa inaad fursad ii siisaan inaan si kooban wax uga sheego arrimihii ugu muhiimsanaa ee golahan u soo qabsoomay muddadii labada madal ee hidhaynta aan qaranka ugu soo adeegay baarlamaanka sagaalaad iyo madashan tobnaad ee golaha shacbiga aan hadda ku jirno idkaas may bahay guddoomiyihii hore baarlamaanka federaalka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari khudbadanu jeediyaay may baana injeediyaaye xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya may baana ku jeediyay xarunta golaha shacabka soomaaliya khudbada usu jeediyaay guddoomiye jawaari yahayti shaaciyowka iscadilaada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya may baana horkooyay xildhibaanada kureed markii usu muddo lix sano ee lama tookoo iskiigda mudaniyaalka baarlamaanka ndooradeen inuu isu hogaamiyey master jawaari gar i gardaro walila kamaagibo inka damboyntiisa rasmee in isku casili jagadii guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed mudane gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mudanayaal dhammaan waa salaadantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaan salaan gaar ah salaamayaa howlwadeennada golaha shacabka oo ayagana meeshan ku howlan sida uu qabo qodobka sagaalaad xarafkiisa dac ee hoosaadka golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya haddii uu xilhaynta xafiiska guddoonka uu ka degayo waa inuu golaha ku wargeliyaa qoraal ahaan ama u soo mariyaa warbaahinta maanta oo ay bishu tahay abriil waxaan golahan sharafta leh hortiina u imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo inaan xilkii ammaanada ahaa ee allahu subxaana watacaala ka sokow aad idinkuii amadiha ugu ammaanaysatee idinkoo wada fadhiya aadin soo celiyo waxaan idinka codsanayaa inaad xilhayntii guddoonka aad iga cafisaan istiqaaladeydana iga oggolaataan
jawari adiga dhammaad baarlamaanka dikiin goore mas-uul maamulshay adimaadii lakumidgudiyo eto adulmiidano muruguneebo maslahada jeda eto obahide ilay obaalamo
gudoomiye jawaari khudbadiisa oo la haytay xamaasada dhagaaba diidayaan ini walkalaba dheegaan yaku ku hadali sidii culamaa udiinka soomaaliyeed hamiin igee iyo haanka jeedeen sujuuduna ilaahay inkaka tuugaayeen sidii mushkiladun afjabir an maro lahaay ardayda iskuulaadka iyo haan jaamacado yo sidoo kale gudoomiye jawaari may baan kuma hadnagay sidiyo baaritaankanka suubiyeena sharciga dastuurka walaka qoran ekaeden mushkilada sheentay khilaafka ku dhex teegami hogaanka koro ee wadanka culimadiinka iyo caamada soomaaliyeed oo habeen iyo maalinba qur-aan akhris wardi wacdi iyo wacyigelin u taagnaa sujuuddana ko alla baryayay badbaadinta dalkooda iyo dowladnimadooda ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayagoo ku dhugaagsan akhrinta dastuurka iyo heerhoosaadka golaha fasalladooda ama fasalada bannaankooda ka abaabulay aqoon isweydaarsiyo oo si dhow ugu kuurgalayay geedi socodka lagu xallinayo kala aragti duwanaashada madaxdooda
iyo karaamada mudanaan la soo baxo biladgeesinimo baarlamaanka ugu mudan jooy waa jawaaye iyo karaamada mudanaan la soo baxo biladgeesinimo baarlamaanka ugu mudan jooy waa jawaaye
mudane jawaari may baa xildhibaanada xasuusiyey dhaartiiyo mareenka hor intii oon ka fadheena kursiga may baa kaloo in sheegay ka guddoomiyahan inti karaangi hayti inuu isu ungudadii waajibkii la dooradii usoona markhaati kuweeldhadii xildhibaane sidoo kalena may baa ilaahay hortiis xisaabtiyoo kihiray haani baro bulshada kafaafiyan wararkii kutarkuteen tahay ee sheegay ini beesu isu ka bedeladii xilkii guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari kureedna ogolaadi inay isu iscasilo isoo hadaliilsadii aayad ku mid ee qur-aankana kariimka ee qoolkii eebe xisaabtii oona sheegay in ilaahay egyeey maalinta qiyaama ka xisaabtama doonaan ka xildhibaan ahaan qof kastoo naga mid ah inta eh, inta aan loo xilqaamin xafiiska xubannimada golaha si waafaqsan qodobka saddexaad ee heer hoosaadka wuxuu kitaabkii alle ku maray dhaarta dastuuriga ah ee odhanaysa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka ku yaalla waxaan alla ogaan hortiinna iyo shacbiga hortiisa si hubaal ah oo dooc ah oo aan oo aan wax dareen ah ama shaki ah laabtayda ku jirin u caddaynayaa inaan xilka iyo waajibaadka guddoonka intii kartidayda ah u soo gutay si daacad ah oo danta iyo wanaagga guud shacbigeenna dalkeenna iyo diinteenna islaamka ku jirto waxaan kaloo caddaynayaa anigoo oga- aniga ogaalkayga inaan intii kartidayda ah soo ilaaliyey oo intaan noolahayna ilaalin doono oo aan difaaci doono dastuurka iyo shuruucda dalka u dhigsan mabda'aas ilaalintiisii ayay maanta ka tarjumaysaa inaan idinka inaan inaan idin hor imaado istiqaaladeydana idin dhiibo ammaanada aad igu xilqaanteen kow iyo tobankii janaayo laba kun iyo toddoba iyo tobankii aan idin soo celiyey ayadoo golahan jiritaankiisii dadqabo xubnihiisa oo isqaba oo ay wada goobjoog yihiin maalmahan dambe waxaa jiray in kuwa alla kacabsigooda yar yahay ay baraha bulshadeed ku tabinayeen lacago malaayiin ah layga siistay istiqaalada iyo iyo xilka degidda haddaba anigoo ku taagan nuxurka dhaartaas aan horay u soo maray waxaan si alla ogaan ah u rabaa inaan hortiina ka caddeeyo in aysan jirin wax dhaqaalo ah oo laygaga iibsaday istiqaalada dhiibiddeeda laa dowladdeena walaa dowlad shisheeye ayagoo markhaati iyo goobjoog ahaayeen markii aniga iyo madaxweynaha arrintan aan ka wada xaajoonaynay waxay ahaayeen arrimo muhiim u ah qaranimada iyo jiritaanka dowladnimada dalkeena kuwa u dan ah xafaanadda xubnaha iyo xurmada xarunta golaha shacabka waxaan ku heshiinay inaan si dhow uga wada shaqayno danaha iyo wanaagga guud ee dalka iyo xasilinta siyaasadda dalka wuxuu ii ballan qaaday in uu igala tashan doono igana tixgelin doono arrimaha masiiriga u ah dalkeenna inaan iska kaashanno arrimaha sharci dejinta anigoo xildhibaan ah wixii intaa ka duwan oo aad baraha bulshada aad ka aragtaan waa haraagii dhaqan xumadii hore oo lagu baabi'iyey sharafta iyo karaamada iyo sumcadda mas-uuliyiinta qaranka iyo culamaa udiinka waxaan soo jeedinayaa in arrimahan fiiro oo aan u yeelano marxaladda dib u eegista heerka saxaafadda anigoo kuma fiicni adeegsiga barahaas bulshada ee usganka ay soo tirin doonaan fadlan walaalayaal waxa iigu tirina ee iiga tura waa ayaga ah waxaan xusuusinayaa orahda rabbigeena oo yidhi alyowma naqtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun maalin baa jiri doonta oo afka la niibayo gacmahooda ay hadlayaan lugahoodana ay markhaati kacayaan waxyaabaha ay ku kacayaan maalintaasaan loo ballamaaniyaya
tanbaakinolahay biirahana haysaa goorami naloo qoday naloo qoday bayro nabaalmari tanbaakinolahay biirahana haysaa goorami naloo qoday naloo qoday bayro nabaalmari
soomaalinimadii ciidanka fani ee mudane brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari io hibidi ilaahay ansiihi ini usu tiri lamatooka ee iskiigdi nagada guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya markaliyo ilaahay inkuma hadnagi lisina kureede ini usu haangnaga ammaanidiyo ndhiibadenga haani matalaayi shacabka soomaaliyeed oon la jeedi xildhibaanada taasoo usu guddoomiye jawaari ka sheegi iniya ku dhikanta sooyaalka hogaamineed ee ummado soomaaliyeed usahaanhaay taas oo deersisan konton iyo lix sano waana sheegi ini xaqiiqadii taniya siyaasa khibrad ee ini lanka dunto soomaaliga ee leh ini use iyo qof jeel dowladnimada waana ka faanow soomaalinimada manaa mar walba culayska u mudanayaal guddoomiyenimada ka hor waxaan ahay soomaali allahu subxaanahu watacaala wuxuu igu manaystay nicmooyin badan aan soo koobi karin waa alxamdu lilaahi mahadda asagaale subxaanahu watacaala wuxuu kaloo igu manaystay oo aan oo aan nasiib uu ii siiyey inuu ii xilqaamay inaan muddo lix sano ku dhow hogaamiyey xafiiskan sare oo ah hoy- hoyga dowladnimada iyo heeda dowladda laga unkiyo ahna halka kaydhaynta u ah ay kuna dhowrfaarsan tahay gobonnimada iyo sa- sayaadada qaranka laguna ilaaliyo taasna waa mahad allah subxaanahu watacaala alxamdu lilah haddana subxaanahu watacaala wuxuu qadaray inuu mar kale igu manaysto nicmadan weyn oo ah inaan kaxilka iyo culayskii uu lahaa iga dejiyo ayadoo xubnihii golaha shacbiga oo fulansan oo midaysan oo ka- oo aan kala jabnayn taana waa mahad alle ee alxamdu lilah waxaa kaloo sharaf ii ah aan ku rafaqayaa aanu ku faanayaa inaan soomaali ahay kana mid ahay xildhibaano soomaalinimo iyo soomaali jecel qabta aan aqalka shacbiga oo ah codkii shacbiga ku dhex joogo kalana shaqeeyo horumarinta dalka iyo- iyo baraaraha shacbiga iyo dib u fufinta iyo dhidib u aasida dowladnimada soomaaliyeed
Somali dhangaama sidoo intaa midnimada dadka ku mugagii kumankabe waa meleliski shantu dhafade manunta ade ankameerodho maqsuudigoo dhafade Yeah,
oo un shalgaadna shal fakir gediisanaanta mudanayaalka baarlamaanka iyo khudbadiis guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari mayba kala dardaaramay use oo un hoga tusaaleyaw qiimaga use ka fidhi saxiixiga mudanayaalka iyo tirada shacabka ee jooyo ka matalayaan kursiga baarlamaanka intii use la egiye iyo mayba cid carabkan ka adkaayay ini masiirka ummado soomaaliyeed saxiixiyo unka ilduufno waana cid unku fiirsadaan si markaas lan hormari yeeri maslaxada iyo qadiyada shacabka soomaaliyeed si kastoo aan u kala ra'yi duwannahay mar walba aan aan aan u heelanaano una weerduubanno midnimada midnimada ummadeenna difaaca diinteenna dalkeenna iyo dastuurkeenna iyo daryeelka iyo baraaraha dalkeena dadkeena ilaa maanta waxaan dowladda iyo dadweynaha soomaaliyeed u soo adeegay konton iyo lix sano khibrad ahaan waxaan idin sheegayaa dunta qofka ama jinsiga soomaaliyeed oo allahu subxaanahu wa tacaala ku abuuray wax la heli karo ma aha waa dun wanaagsan oo wax la mid ah caalamka ka jiray shacbiga soomaaliyeedna waa shacbi ugu- shacbiga ugu wanaagsan oo jecel xukundoobladeed nidaamsan si fududna arrimahooda loo maamuli karo wuxuuse u baahan yahay cadaalad cadaalad cadaalad waxaan guud ahaan u mahadinayaa dhammaan xildhibaanada dhan walba ay mooshinka ama soo jeedinta uga soo jeedeen kuna ammaanan yihiin adeegsiga agabka dastuuriga ay adeegsadeen waxaan mar kale xildhibaanada xusuusinaya markii tirada guud ee shacbiga soomaaliyeed loo qaybiyo laba boqol iyo toddobaatan iyo lix xildhibaan kasta oo golahan ka mid ah wuxuu u dhigmaa oo matalaa dhowr iyo konton kun qof oo soomaali ah saa daraaddeed waxaa iga dardaaran ah fadlan markii aad codaynayso oo aad wax- eh, markii aad codaynayso oo aad wax ogolaanayso adigoo xog ogaal ah ku ogolow haddii aad wax diidaysana xog ogaalnimo ku diid sidoo kale markii aad wax saxiixaysana ha ku degdegin ee xog ogaalnimo ku saxiix codkaaga waa ammaano culeys iyo dareen dareemanaha mar walba culeysku uu codkaagu leeyahay may baa khudbadii guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya uuse shalay ku jeediyey golaha shacabka ka jartay niuse raaligelin indiri dhammaan shacabka soomaaliyeed usoon shal gaadanna haani ku xumaadeen go-aankii use qaadi ee iscasilaada use o sababeeyey go-aankii tusaale xigmadaysan oo eedlan la cajabayey xildhibaanadii iyo weliba soomaalida kalena eedan la riyaaqdiyey waana habshan iyo soomaaliya toosoo ku dhiidi inid meelila ku qaada soomaali dhanna kukuraala nagati iyo guddoomiye brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey maybang erey sidatan culamaa udiinka ururada bulshada ururada dhallinyarada ardayda ururada haweenka ururada naafada iyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed dhammaan waad ku mahadsantihiin talooyinkii sida joogtada ah aad iigu soo tabinayseen dhammaan ha iga raalli noqdaan haddii ay jiraan qaarkii ka ka niyad jabay go-aanka tasa- tanaasuka aan qaatay go-aankan aan qaatay waxaad ku fahmi kartaan sida qisadii xukunta nabi nabi daa'uud calayhi salaatu wasalaam ugu kala garnaqay labadii haweeney isu qabsaday dhal- dhallaankii mid walba tiri anigaa dhalay oo nabi daa'uuda yidhi keena aan idin kala gooye deedna hooyadii dhabta ahayd ee dhashay ka tanaasusay in la kala jaro xaalad sidaa u eg baan ku tanaasulay intii golaheena la kala goyn lahaa aniguna anigaa da-
buuga kugu taalo adiga bararaha shalay noogu baaqo noogu waaqada
yo osaase lagaba yo mayba dhegaysadyaal eed muhiim ah inaynu walyarraasiin ku xasuusina brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey taariikhdiisa si unan ogaana muddadii uu soo haanshaqeeyay ummadda soomaaliyeed si wal untusna haanka aalaw inuus xil soomaaliyeed usaqobadiibo unka horeeyey kursiga baarlamaanka federaalk soomaaliya hataba tan aha yili dheeg brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari mayba ka dhaladay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose toddobaadii desembar kun sagaal boqol afartan iyo shanti jawaari weliba waa siyaasi iyo weliba qareen ciidanka xeel dheer sharciga kureed markii isu ku dhalin jibiyey dugsiga kora mayba shahaadada kora ku qaaday kuliyadda sharciga kun sagaal boqol siyeetan iyo lamadii jaamacadda ummadda soomaaliyeed use oo ka horna haysaday dibloomo macalinnimo oo luqada ingiriiska eh iyo sharciga islaamka kusakow afka soomaaliga jawaari yo awood un leh inuusa ka hadala luuqado carabiga talyaaniga ingiriiska iyo weliba norwijiyaanka dhiniga shaqada mayba use xilil shalgadiisan ha ku qobaday dowladoogii shalgadiisanaay ee hamari wadanka burburkii ku hor iyo ku reed maybaana ha nagaday xildhibaan agaasimo guud xogayaha joogtada ee lamatooka iyo mayba ha ku dhabhey goloogii wasiirada sida wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka mayba kaloo hanagadee wasiirka shaqada iyo arrimo bulshada mar mayba hanagadee xogayagii joogtada iyo weliba madaxa shaqaalaha rayidka ee dowladii jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol toddobaatankii mayba usu guddoomiye ku nagaday goosan diyaaryaay sharciga shaqaalaga ee wadanka soomaaliya sharcigun yahay koolunka gogol dhikaay reeda ansuubyowka meelayowka shaqaalaga iyo weliba qiimayowka guddigaas yana xeerka sharciga shaqaalaha soomaaliya waafajiyey sharciga xuquuqda shaqaalaha ee heer caalami markii yordhiyaan dagaaladii sokeeye ee wadanka sanadkii kun sagaal boqol sagaalin iyo kowtii professor maxamed sheekh cusmaan jawaari mayba hunguurey wadanka norway mardembiyaha ka nagadi soomaaliya oo hayti lamaadii kun maybaana madaxa nagade goligii shuurada eniskoyka muslimka tunham xubin maamulka kora ee fuliyowka iyo weliba ururka qareenada socdaalka adduunka ee norway lamaadii kun iyo sideedkii maybanan maga dhaweyle la taliyo karo oo ku tirsan u n d b soomaaliya mashruuc laka taageerayay dastuurka suubyowka soomaaliya maybaana door muhiim ah ku qaaday koryowkii iyo weliba awood dhisowka guddiga madabinaan ee dastuurka federaalka ee longordow i f c c axdigii kumeelgaarka t f c maybaa guddigan xil saaray inuu isaxaqoro dastuurka federaalka ee soomaaliya maybaana galan ku jeysiday nuxurka dastuurka la taladowka dadweynaga intii laku gudi jaray maybaa fursad an helay inuu isa la shaqeey hay-ado qaramada midoobay iyo weliba ahaan caalamiga ee sida n d i interbis m b l i iyo weliba aweeba bili sebtembar lamaada kun tumi iyo kowtii i lamaadi kun tumi i lamaadii mayba nagaday guddoomiyaha guddiga khubarada c o e ereed inferiowka dastuurka c d c kureedna mayba ka guulaysiday guddoomiyaha jawaari inuu ishabiye nuqulkii inka horeeyey ee dastuurka abyada ee julaay lamaada kun tumi i lamaadii labaatankii agosto lamaada kun tumi i lamaadii mayba nagaday xildhibaanka golosha cabka labaatan iyo sideedkii agostona mayba landoorday guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliya mar kale iyo landooradii isla jegadaas tumi i kowtii bili janaay lamaada kun tumi i toddobaadii jawaari iyo isku casili xilka guddoomiyenimada baarlamaanka eminka hoose tumi i lamaadii abriil lamaada kun tumi i sideedkii oo shalay ka eedinayti kureed markii mooshinga kalsooni kula naqashahayo ku sheeneen xubno ku tirsana minkaas mudane jawaari iyo mayba laka safeeyey inuu sa-iye shaksi walgorod ah kaxeel dheer dhiniga sharciga hadal yar dulqaad badan kaftan jiina asluubaysinye xishood badan lehna xiriir eedan badan guddigiy hogaankii hogaankii baarlamaanka qarankood shacabkii lamahadsho bulshadu ay ku ducayso guddigiy hogaankii hogaankii baarlamaanka qarankood ariqainba buuga kugu taalo adiga barara shalay noogu baaqo noogu wac baraqara ariqainba buuga kugu taalo adiga barara shalay noogu baaqo noogu wac waaqada jigiyo karaamada mudanaan la soo baxo biladkeedinimo baarlamaanka ugu mudan jooy waa jawaaye jigiyo karaamada mudanaan la soo baxo biladkeedinimo baarlamaanka ugu mudan jooy waa jawaaye sanbakinolahay biyahana haysa goorami naloo qoday naloo qoday bayro nabaalmari sanbakinolahay biyahana haysa goorami naloo qoday naloo qoday bayro nabaalmari طريقة بإنباء بوك بوك تالو ديغا برارا شالي نوغو باقو نوغو وعن فرا فرا طريقة بإنباء بوك بوك تالو ديغا برارا شالي نوغو باقو نوغو وعن وقضى وجهي كرامدا ودنا لصبحو بلكيتنيبو برلمانك وغمودن شوى جواري وجهي كرامدا ودنا لصبحو